ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol askari oo lagu dilay weerar xooggan oo ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen dalka burkina faso waxaan sidoo kale barnaamijka intiisa badan ku soo qaadan doonnaa juska labaad qaybta afaraad ee tixanaha laa marxaban bihim innahum saalu naar oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya dalka burkina faso ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay weerar xoogan ka fuliyeen gudaha dalkaas weerarkan oo ahaa mid ka mid ah ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin u dhigeen kolanyo ka tirsan ciidamada burkina faso oo ku socdaalayay qeybo ka mida gudaha dalkaas weerarka ayaa dhacay sideedda bishan dulxija ee sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada waxa ayna mujaahidiinta kamiinka kula beegsadeen askarta xukuumadda burkina faso inta u dhexaysa deegaanada jibu iyo kongose oo ka wada tirsan dalkaas war ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkan lagu dilay ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda islamarkaana lagu dhaawacay tobannaan kale waxa ay sidoo kale mujaahidiintu xaqiijiyeen in weerarkan kamiinka ah lagu gubay in ka badan soddon gaari oo ay wateen kolonyada waxa ayna sidoo kale mujaahidiinta gacanta ku dhigeen shan iyo toban gaari lixdan iyo shan mooto iyo agabyo kale oo ciidan mujaahidiintu waxa ay sidoo kale weerarkani kusoo furteen hub nucyo kala duwan leh oo ay ka mid yihiin laba iyo toban qore oo b k m ah toddoba qore oo r b g ah saddex iyo toban bastoolad iyo konton iyo saddex qore oo a k forty seven ah waxaa intaa dheer sanaadiiq rasaas ah iyo agabyo kale oo milatari oo ay mujaahidiinta kusoo furteen weerarkan mu-asasada azallaaqa ayaa baahisay sawirada gaadiidka iyo hubka ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin kusoo furteen weerarkan xoogan ee ka dhacay dalka burkina faso عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan mu'asasada alkataa'ib oo baahisay juska labaad qaybta afaraad ee taxanaha laa marxaban bihim oo lagu soo bandhigayo weerarkii labaad ee lagu qaaday fariisinkii ay maleeshiyaadka liyubolis ku lahaayeen deegaanka aato ee gobolka bokool halkaasoo lagu dilay in ka badan boqol askari oo liyubolis ah
بسم الله الرحمن الرحيم
hooyo nabarra ayaa kuu geysay xabashi haye xabashi laba xabashiya naag baa ii geysay oo nin iyo iyo naaga laba nin iyo naag laba nin iyo naag naag baa ii geysay haye soomaalida askartii hayda way daawanaysaa soomaalida askarta hayna way daawanaysaa Askarka dhiiba.
muradkii aan dhalay baa egow gaal ku saariigay aabihiina gaal baa dilo maba gamayaane anigiina gaal bay egow qawini dhigiye tarihiya waxaa layga cunay laba iniyoode dad islaam ahow haddaad tihiin birmad hal iiqeeq dad islaam ahow haddaad tihiin birmad hal iiqeeq warbaldayaa dalkeena lahay waa kan dayacaane warbaldayaa dadkeennii la waayay nuu daneeyaaye warbaldayaa kufrigiisoo dilay dabaa ordayaane warbaldayaa walaysii dugsanii dabaa qadisiiye warbaldayaa wixii daashaday degashanayaane soomaali galbeed waa dhul ku hoos jiray gumaysiga xabashida in ka badan boqol sano dhibane iyo dhaawacna uu ahaa silsilado dabinqoollo ah oo ay dulaaliin ka yihiin dabaqoodhi nagu diir ah balse diintooda dunyo dhaafsaday gobolka soomaali galbeed wuxuu ka mid yahay deegaanada ugu darxun uguna dibdhacsan geeska afrika dhanka dhaqaalaha waxbarashada iyo caafimaadka intaba waxaana hadimada mugdiga ah iyo daranyadaaba u horseeday biiriqaatayaal la bahoobay gumaystaha goostayna inay muslimiinta ku nool gobolkaas hoosgeeyaan dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya warbaldayaa dad u ceebtu way dabaa ordaysaye dabaqoodhi macabkay tirsaday duugay gogoshiiye iyadoo ka duulaysa siyaasaddeeda gubaysiga ku salaysan ayay xabashida saliibiyiinta ah dhidibada u taageen maamullo iyo maleeshiyo bidood ah kuwaas oo dad ahaan inooxiga gaalada sakuddii noqday si ay u fuliyaan awaamiirtooda una meelmariyaan ajandahooda guracan waxay caleemo saartay siyaasiyiin aanan ku imaan rabitaanka shacabka deegaanka balse lagu soo xulay shuruudo jaan go-an iyo tilmaamo isku tidcan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka islaamka kicinta colaadaha laga dhex horinayo qabaa'ilka muslimiinta iyo inay walahooda u weeciyaan nasaarada xabashida dabaqoodhi macabkay tirsaday duugay gogoshiiye etoobiya anigoo soomaaliya aan ku faanaya maanta iyadoon cidna igu khasbin oo aan leeyahay waxaan ahay nin etoobiyana oo etoobiyaanadiisa ku faanaya kuwa dabaqoodhiga ayaa la odhan odayaashii baa dabaqoodhi lagu yidhi annagii baa dabaqoodhi lagu yidhi waa sida hadda oday uu sheegahay waa runtii daawud axmaar haddii la yidhahdo la yaabi maayo aabbihii dib u curashada ee dalka etoobiya aabbihii mataqaanaa nabadda een, mala zanawi loogu magac daray referaalka hosbitaalka mataqaanaa jigjiga lo- oo la imika loo magaciiyey melas zanawi memorial referal hospital etoobiya waa nabad waa horumar waa maamul suban waa nabadgelyo horumarkii malas waan sii wadaynaa waan sii wadaynaa nabadiidka iyo horumardiidkuba ha dhacaan nabadiidka iyo horumardiidku ha dhacaan malas ma dhimanin horumar een, fikirkiisina wuu jiraa fikirkiisi wuu jiraa Wuu- waan ku shaqaynaynaa waan qaadanaynaa waan hirgelinaynaa sayuudkii wayaanaha jaraa walla daydayan
marka la eego gumaadka gaboodfalka iyo guulalowga ay ku kaceen maamuladan iyo maleeshiyadooda waa saranseer iyo salka dhaban aan sadarro lagu koobi karin iyo silsilado mugdi ah oo aan sooyaalkooda la suurayn karin dilalka dembila'aanta ah iyo jirdilka aan kala joogsiga lahayn ayaa ahaa siyaasad uu gumaystuhu dejistay darteedna loo as-aasay maleeshiyaad ka aradan damiirka iyo dadnimada diinkoodii ka xubsiibtay doortayna inay noqdaan dubaha lagu garaaco dadkooda waa maleeshiyada xabashi kalkaalka ah ee loo yaqaano liyu bolis
dhaqdhaqaaqan aad aragto waa midka abdisababa nabadda ay ugu degan tahay ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo uu halkan amnigiisa ka sugaa tobanka deegaan ee etoobiya ka kooban tahay wasaldhayaanay dabburan dallahuryadu liyubolis waa maleeshiyo laga abaabulay deegaanka sanadkii labada kun iyo toddobo askunkooda iyo iskudubaridkooduna lahayd dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya loona aas-aasay in lagu gumeeyo muslimiinta ku dhaqan deegaanadaasi qulqulado sokeeye iyo qalaanqal siyaasadeedna uga dhex abuuraan qabaa'ilka muslimka ah waa maleeshiyo gabi ahaanba xoray qiyamkii iyo akhlaaqdii islaamiga laguna barbaariyey fisqiga fasaadka iyo cadaawadda ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta
anu waxaa la yidhaha magacayga cabdulcasiis axmed nuur cabdulaahi baa la yidhaahaa maalin maalmaha ka mid ah oo markaas waxaa weeyaan labadii kun iyo sagaalkii bishii labaad diqimtii shanteedii baa waxaa dhacday aniga oo darsi ku jira oo fadhiya oo akhrinaya kitaabkii aan akhrinayna halkan halka miiska dushiisu hadda yaallaa soo bax baa la yidhi oo waa lay qaaday kitaabka maxaad u akhriyaysaa la yidhi dee kitaabka ummaddaan u akhriyayey oo maxaad ugu akhriyi oo mayna ma- mamnuuc baa in loo akhriyaa haa waa mamnuuc taasaabaad al-shabaab ku tahay intaasaad al-shabaab ku tahay anigu labiyo toban habeen baa waxaa dhacday waxaan deldelnaa qacanna xaggaasaa igu geed halkaasu igu xidhnaa qacanna waxay igu xidhnayd baabuurka dheer uu sheegayey labada lugoodna way ii laalaadeen saasaan labiyo toban habeen u deldelnaa cishaaga marka la adimana waa laygu xidhayey subaxa marka salaada subax laga baxana waa layga furayey waanan qaawanaa xataa inaan dharkii salaada ku tukada waa la ii diiday salaadaad waa salaad al-shabaab bayna igu yidhaaheen ma tukan kartid salaadiba kuma bannaana waa kaa xaaraam wallaahi ma qadfaya hadalkaas igu yidhi in ninka culimmada ah waxa keliya ee lagu bilaabo waxay in hooyadii aabbihii diintiisa nasabkiisa dhalashadiisa intaba in la caayo waxaan u joogay habeen dhaqanku sidii u bedelmay nin diintuu caayay hal mar toddoba jeer baa loo sacabeeyey toddoba jeer baa loo sacabeeyey waxaa ninkan wuu- uu saxsan yahayoo fikirkii khaldanaa al-shabaabnimada ka toobadkeena yacni al-shabaabnimadu waa in diinta iyo muqadasaadka la ilaaliyo haddii taa la ilaaliyo waa al-shabaabnimo halkaasay taagnay wawixii dariiqii alliyo diinta caasiyay dib u soo noqdoyaan kufrigan da walaala yeelan dameeryaasha duuryohow nabigeena moxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dacwat lmadluumi yarfacuha allahu fowqa alghamaam watuftaxu laha abwaabu asamaa wayaquulu rabu caza wajal wacizatii laansurannaka walow bacda xiin rawaahu tirmidi qofkii dulman allah subxaanahu wa tacaala ducadiisa wuxuu ka sare marinayaa daruuraha waxaana loo furayaa irdaha cerka allahna wuxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala awooddayda ayaan ku dhaartaye waan kuu gargaari oo waan kuu gargaari xilli dambaba ha noqotee walaalaheenna muslimiinta ah iyo waalidiinteenna ay ciidamada kiristaanka etoobiya dadkoodii xasuuqeen waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu sabar iyo iimaan ka siiyo una booga dhayo kuwoodii shahiidayna inuu allah subxaanahu wa tacaala u naxariisto annagana haddii aan nahay wiilashooda mujaahidiinta iyo ehelkooda waxaan wacad ku maraynaa in etoobiya laga jari doono gardarrada iyo dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysatay waxweeye addoomaha ilaah nooga aargudine waxbayaan adduunna laga siin ilintidayniye utunteenna waan heli haddaan il kalena dhigine araaraha intaan maraynay nagu arkayaane mar unbaa sidii aar libaax ooda soo jebine
لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
nabigu sala allahu calayhi wasalam gaalada markay saa u soo saftaan wuxuu asxaabtiisii ku dhahayey quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalardu dagaalkii saddex beri ka hor dhacay oon ku qaadnay yeed iyo caato nusa saaca markuu socday cadowga ilaahay alla waa jabiyey
ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم يوم الانتقام منه في سحر
maleeshiyaadka liyu booliska waxaan leeyahay waxaad nagala kulmi doontaan dharbaaxo aydan ka soo waabsan dhinac weliba ayaana idinkaga imaan doonnaa oo waxaan idinkala duldhici doonnaa darbo dhabarka idinka jebisa oo aydan weligiin arag allah ayaana ina kala xukmin doonaa
اليوم يوم حرمتي اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية Sasa nyinyi ni polisi nini? Nyinyi mnajifanya nyewe mwogopi moto, mtaiona hiyo moto, mtaiona hiyo moto.
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قالوا لا دقالما siday idinla dagaalamayaan ayagoo idin idinkuna dagaalka u wada gala uma kala harin gaalo maraykan iyo etoobiya murtadiintiyo idil buu soo kiciyey kolka ilaahay subxaanahu wa tacaala baan annaguna gurmad u doonanaynaa kolka waxaa la doonayaa dadka muslimiintoo idil inay wada kacaan oy dagaalka galaan kolkaasuu ilaahay wuxuu leeyay warka fiidhi u dambayso waaclamuu anna allaaha maca almuttaqiin waxaad ogaataan rabbi subxaanahu wa tacaala dadka asaga ka cabsada ee awaamirtiisa qaadanaya dadkaasuu rabbi macooda yahay oo la soconaya
إلهي ومحولية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولو في رسالة الله تبارك وتعالى صور رمي قال إنك صرع oo ku saf noqda oo shaaha la caba oo muslim ku soo hogaamiya ayagayuu la mid yahay waxaannu aaminsannahay dadka cumaladaa ee etoobiya wadato magacay rabtabaa u soo bixida maraykankuna uu waxa weeyaan uu ku ku garab taagan yahay waxaannu aaminsannahay inay isla mid yihiin iyo kuwa luqaqaha soomaaliya ku hadlaya la socdana farqi u dhexeeya ma jiro kulligood soomaaliya lagu soo duubo
الله حول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هو ألا ينظر ميو يهود يا نصارى هكذا أننا قوة تاجرتان آد جعلاتان آد في لسان بعضهم أولياء بعض قار كوذا أي قار كلك وأهلياء وأيجا اسكو حيران أيجا أي اسو حق لنا ayaga ayaa haddaba isu gurmanaya laakiin adinku inaad ka dhigataan kuwa aad jeceshihiin kuwa aad u hiilisaan marna yay dhicin alla waa diiday waa nahyi caddaana waa markaasu alla wuxuu idhi qofkii arrinkaas alla diiday ku dhaqaaqa maxaxuunkiisa ah alla wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala waman yatawallahum minkum ruuxii yahuudiya nasaara weli ka dhigtee idinka idinka mid ahlu iimaankiyow fa innahu ruuxaasoo minhum ayaguu ka mid yahay oo yahuudiyow naqaaha markuu muslim ahay kadib mu'min marka uu ahay kadib waxuu naqaa yahuudi mu'min marka uu ahay kadib uu nasraan nasraani naqaa uu kiristaan noqona iimaankii ahalkiisa xibinti uu ka ahaa waa waayaha waxuu noqonayaa xibin ka mida yahuudiya nasaarida uu taageeray aayad cad waay maanta waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin
allah subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi waman yatawallahum minkum fa innahu minhum waxaa loola jeedaa ninka gaala difaaca ninka xoola ku bixiya ninka ayagoo jeclaada ninka soo dhoweeya ayagoo anbuu ka mid yahay ibnu xasmi marka waman yatawallahum minkum fasiraya muxuu yidhi waa sida aayaddu tahay wax yar ninka gaalada weli u noqdaa ayagoo uu ka mid yahay waana kaafir baxsi ah weligii ha dukada hadduu doono laba qofood oo muslimiinta ka mid oo iskuma khilaafin buu leeyahay labo muslimiinta laba ka mid oo iskuma diidin
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
لما تركنا الكتاب سيعلو الجهاد برغم السعاب وتخفق راياته في الهضاب ويسير nin hore ayaa rag horaa waxay yidhaahdeen dad yaa u cunto xun dad yaa u talo xun dad yaa u itaal daran dad waxale waxaa u cunto xun baa la yidhi ninkaan xalaasha iyo xaaraanta kala aqoon waana caddahay maanta kuwa qanimadooda la soo qaatay gaalo iyo murtadiin inaanay xalaasha iyo xaaraanta kala aqoon waa caddahay Een, dad wax- yaa u talo xun baa la yidhi waxaa la ninka mooda inuu tala hayo oo aan kitaabka alle iyo sunnada rasuulka ku talin baa u talo xun baa la yidhi gaalada iyo murtadiinta maanta la soo qanimaystay ayaa u talo xun taloxumaduna waa waxa jabiyey baa la yidhi aanu a- a- i muuqataa Een, dad waxaa la yidhi yaa u taal daran baa la yidhi yacni u tamar yaa u tamar daran baa la yidhi waxaa u tamar daran ninka alle iyo rasuul gaas maray baa la yidhi marka ee, wacad alla qaba marka wacad alla waxaa qaba gaalo iyo ninkii raacayba wacad alla qaba waxaa maanta halkaas ka cad in waxa jabiyey uu wacad alla yahay ayaa oo ilaahay dembiga ay ka galeen iyo wacdigii alle ay ka baxeen inay ku jabeen ayaa magaranaysa halkaa ka cad waxaan kaloo jecelahay inaan raaciyo sheeko soomaali ninbaa wuxuu lahaa hal irmaan oo dhashay dabeedna ayadan baa waraaba ka cuna qori buu qaato wuxuu baadi doonay waraabihii waraabihii buu helay xabad buu ku dhuftay waraabihii hashii dul yaallo oo afka kale hayoo naftu ka baxday sida hadda gaaladu tahay ayaa dawacoo dul timi markaasay ku jeesjeestay dawacadii waxay tidhi carragga geeraysa loo cunaya haddii afka saa loo kala qabanayo bay tidhi ama afka saa loo kala taagayo marka gaalada waxaa leeyahy maxaa muslimka loo soo doonanayay haddii huga iyo hubka laga cararayo alaabta hadhow baktiguna afka kala taagayo maxaa dadka loo soo doonanayo muslimka loo soo doonanayo كل البقاع ويجلو الظلام وهذا الظبا
الله سبحانه وتعالى wuxuu noo ballan qaaday laba arrimood markaan gaalada la dagaalno gacanteenna markuu ku cadaaba ka gadaale gaalada allah in uu dulaynayo wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin mu'miniinta laabtooda waxay ku caafimaadaysaa gaalada dhulka in la waro dhigooda la daadiyo saasay laabtooda ku caafimaadaysaa fa kam min almu'miniina fa kam min almustadcafiina ayay xaqdarra ku dileen allah subxaanahu wa tacaala waxa uuna leeyahay haddaad allaah magaciisa ku dagaalantaan allaah baa idinla jiraayo allaah baa maciinaa alla cidduu la jirana cidka arkaan karta male hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab iskugu hor yimaadeen oo hal saac ay dagaal ka galeen al-shabaab ma jiro hal meel oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada al-shabaab iskugu hor yimaadeen oo hal saac ay dagaal ka galeen al-shabaab ma jiro ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo uu halkan amnigiisa ka sugaa tobanka deegaan ee etoobiya ka kooban tahay ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo uu halkan amnigiisa ka sugaa tobanka deegaan ee etoobiya ka kooban tahay
haddaba waa kuwan bakhtigii ciidamada liyu bolis oo walan fagaaraha dagaalka waxay isqaadqaadaan oo dabinno qolaanba waa kuwan iyagoo qurquriyey dacartii iyo dhibaatadii ay gacmahooda ku qooshteen markii ay la culoobeen ku dhaqanka shareecada islaamka ayna noqdeen dameero ay xabashidu duudka ka rarato ayaa allah subxaanahu wa tacaala mudankoodii marsiiyey kuna cadaabay gumaca mujaahidiinta weeraradii barakaysnaa ee yeed iyo caato waxay ahaayeen dagaallo lagu difaacayay wilaayaadka islaamiga looguna argudayay kumanaankii muslimiinta ahaa ee ay maleeshiyaadkan ku xasuuqeen dhulka soomaaliyeed ee ay xabashidu xoogga ku gumaysato iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee dhibanaha u ah dulmigooda dhibaatada lankii hoogkii qobsadii hoogley kooka tabe may diyaariyaane ani odowkaas iska reebna walaagii lankii geeri may leerey lankii dhulka kooya dhibaase leere lankii wadan wadan een hayna usu dhibaata gii geerir ani una la degaalna ani un isku reebna haddii islaan ana oo alamkii ha ku duuleen tawxiidkii ha ku duuleen aniyoon unuuna ku duulno burburiina taasa ilaahay ka rajaan aniga hadda markaan kula hadlayo koob iyo toban xabadood baa maxaarir u dhuftay ma ninkaasaan marka fiirin kara aniga oo damiir aan ku fiiriya malee maleeya ninkaasaa damiir aan ku fiiriya malee dadnimo aan ku fiiriya malee islaamnimadu ma ogosha iimaankuse ma kuu ogolyi badankoo dhan baa na gubanaya marka amxaarka aan aragno ilaahay baa igu og ilaahaygii abuuraan ku dhaartay badankaa i gubanaya amxaarba hadda aan u arko soomaali galbeed yahaysaan dhagaxbuur iyo jigjigo iyo awaare iyo garloogube iyo waafdhow iyo yucub iyo ilaa adari yaa haystaan ma garata horta dadka soomaaliyeed dantiisa ha garto ma garan dantiisa ee dantiisa ha garto ha israaco gaaladaan isku meel ha uga soo weedo toddobaatan iyo laba guri ayaa dhulka la sintay buudhaxon garas weyne boqol iyo labaatan iyo shan guriba dhulka la sintay rabdhuurra wax dhoob iyo jiin- ee, dhoob iyo maxay ahayd dhis oo meelo yaryar qaar ay ku reebtay waa jireen laakiin inta kale allaayadihii guryaha ku kawinaa waa- way way qaateen jiingadihii way qaateen albaabyadii waa la baxeen magaalada oo dhan ama ma reebanin wax loo adkaysan kara ma ah dadba markaas soomaali sheeganaya oo haddana deegaanka u dhashay ayaa waxay leeyihiin markaas etoobiya anagaa keensan anagaa wadan argagixisaan kula dagaalamayna nabadiid baan kula dagaalamayna waxaa la leynahay waa maatadoodii waa caruurtoodii waa eedayaashoodii waa awowyaashoodii waa in adeerkoodii waxaa la leynahay marka waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed in ay garba- gacmaha isqabsadaan etoobiya waa ceenkaas inta madaxweyne soo martay oo kelinka shanaad aawi xaggee ku dambeeyeen wixii ini ilay sameeyey qof bani aadama anshax xumo ama ummaddiisa kula kaco ama qof madaxweyne lagu magacaabo oo tacdiye geysto in ilay intuu geystay wax ka daran qof ma geysan karo in ilay aawe xaggee ku jira gacanta xabashudu ku jira isagoo la dildilayo oo la dhibaataynayo oo u dhow in ay irbad suna ay ku mudaan kuwii ka horreeyey aawe xaggee u dambeeyeen wax kastoo etoobiya ay gacan ku leedahay in la dhibaateeyo mooyaane dheef ma sugahayaan waxaan leenahay marka gacmaha aan isqabsano mujaahidiinta aan garab istaagno etoobiya aan iska dhicino etoobiya aan iska dhicino Eh, insha allahu tacaala odayaasha nuqabada guud ee soomaaliyeed ee ku dhaqanka shareecada islaamka soomaaliyeed waxaan leeyahay si fiican u adkaysta oo gacmaha isqabsada oo qoryaha qaata fukuurta gala oo mujaahidiinta garabsiya wiilashiina dhiirigeliya la dagaalama etoobiya dhulka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysato maamullada hore ee soo maray waan la soconnaa wixii ay kala ahaayeen maamul wuxuu ah kiina iley maamulkiina iley ummadda soomaaliyeed ee dhulkaas degtaa etoobiya ay gumaysato waxa uu ku sameeyey iyo waxa uu kula kacay iyo heerka uu mariyey waa waxaynu isla ogna kan maanta la keenay ee cagjarna waxba kama beddela dhammaantoodna waxay yihiin adeegayaal u adeegaya mustacmarka gumaysiga u adeegaya wey waxaa kaloo mustacmarka gumaysiga u adeegaya waxaan lagu tilmaamo maamul goboleedyada axmed madoobe iyagaa soo dhisay gabraa soo dhisay baydhabo iyagaa soo dhisay puntland iyagaa soo dhisay somaalilanna warkeeda baddaa ummadda soomaaliyeed ee muddada dheer gumaysiga ku soo jirtay waxaannu leenahay ha ku kadsoomina ha ku dagmina caqligooda iyo maskaxdooduna ha ka shaqeeyeen sidii dareenkoodu ay dareenkooda kor ugu qaadi lahaayeen hammigooda ama himigooduna himi caaliya uu u noqon lahaa heeryadaa gumaysigana ay isaga dulqaadi lahaayeen ummadda soomaaliyeed ee ku nool dhulka xabashidu gumaysato ama abasiiniya gumaysato ha ku dadaaleen siday gumaysiga isaga dulqaadi lahaayeen waxaananu u sheegaynaa hiil iyo hoo iyo isgarabtaag ilaahay ku xidhan baad maanta haysataan fadhiga ka kaca ninbaa wuxuu yidhi doqon yahay ka kaca meeshanaydun dacayda laalaadin dacayda ha laalaadinine amxaarada sidii aad isaga celin lahaydeen dalkiinnana uga kicin lahaydeen caqligeeda iyo fikirkeeda iyo ficilkeeda la imaada haddii aan u gudbo waxa weeyaan dadkii aan ka dhashay ee waxaweyaan ehelkay ahaa waxaan leeyahay gaaladaas waxa weeye wadankiina xooga ku qabsatay ee waxa weeye wadankiina waxa weeye idinka meeshaad jizyada ka qaadi lahayn idinka waxa weeye gibirkeen ka qaada waxaan dhehi lahaa ilaahay subxaana watacaala arrintaas uga baqa wixii xoog lagu qaata xoogun bay kusoo laabtaan wallahi inaysan wax kale kusoo laaban ilaahay iga sarreeye waxa wixii xoog lagaga qaato wadanka xoog baa lagaga qaatay wax kalena kuma soo laabanay wadahadal bayna kusoo laabanaynin waxa weye odayaal iyo beesha caalamka iyo qaramada midoobeyna wada fadhiistaan laydinku soo celinaynin wallahi ilaa ilaahay subxana wataala inaad gacmihiina adeegsataan oo seeftiiyo waxa weeye ilaahay subxana wataala waxa weeye sayaaraat almufakha inaad adeegsataan maahaane wallahi inaysan wax kale kusoo laaban haddii kale waxa weeyaan dulligaa waad ku jiraysaan cadaabka ilahay subxana wataala waa idiin dambeeya gaalana waxa weeye iyo muslimiinna ilaahay baa cadow dhex dhigay ilaahay baa waxa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wacaduwakum bilahi subxana wataala war gaaladayda gaalada waxa weeye aniga cadowgayga ah idinkana cadowgiin ah gargaar iyo garab iyo gacal ha ka dhiganin allah subxaana watacaala baa sidaa idan leh idinkuna dowladannada dowladannada maamulkanaga dadka waxaweye ummadda ha ceebaynin ummadda waxaa lagu yaqaana cizi iyo sharaf iyo geesinimo iyo gaalala dagaalan baa lagu yaqaanaye waxa weeye masiirka ummadda ha ku ciyaarnaan dhihi gaalkii dakana kaa gala oo ku darayeeya dumarkii iyo carruurtii markuu dariska kaa laayo ka dabaaqtan diintaanna farin inaad dagaallaade markuu dabinka kuu soo galana inaad dishaa weeye waa lagu digtaa maalintuu kuu dalleensamo dabadhilifka aataa degay ee dulunka noo geystay dabeecada itoobiya lahaa ee diinta caasiyey damiirka iyo xishood aan lahayn dumarka xoogaayay darbad xoog lahaa lagu dhuftay sidaan la doonaynay dambaaburaa indhaha looga shubay siiga aan dawin diryankii rasaastii ayay dhagadillaaceen dagaalyahannadii baa helo holac dabaal siiyey dhacar baa la leebsiiyey iyo daamur aad kulul wadnahaa dubaaxiye markii xerada loo daatay dhabaday intay jeediyeen duudka laga toogtay dhakanooyinkii laga gudiyo dib u shallay toobe dariiqada bakhtigo daadsan baa lagu dul heesaaw dugaaggaa duceeyey markuu diirtay hilibkooda dabaadigii ka haray oo sidii deero kala yaacay bandariya dhibaatiya ayagoo daal la socon waaday oo diifta qaayibay ayay dib u hulaaleen
guusha ballaaran ee ay mujaahidiintu ka soo hoyeen niyeed iyo caato ma ahayn mid lagu keenay baryo iyo gacmo horsi balse waa fadli uu allaah ku galladay muslimiinta iyo libin ku timid nafurka halyeeyada mujaahidiinta waa halyeeyo isku dhaarsaday inay difaacaan shareecada islaamka dhiiggoodana ku waraabiyaan waa rag ka saahiday dunida allahna kula ballamay koryeelidda kitaabkiisa iyo xoraynta dhulalka muslimiinta geerida ayay doorteen si aysan gunnimo u oggolaan gumaysina u aqbalin way sabreen wayna la sabartameen cadowga allaah wuxuuna higsigoodu ahaa labada wanaagsan midkood guul iyo nasri horseeda in dalka laga hirgeliyo shareecada islaamka ama shahaado ikhlaas ah oo ay naxariista allaah iyo jannadiisa ku mudanayaan
ayuha alikhwatu fillaah nafteenna mar horba alla naga iibsaday markaan mu'miniin noqonnay allah nafteenna iyo maalkeennaba waa iibsaday wuxuuna allah noogu beddelay janno maanta albaabkeedii baan taagannahay albaabkeedii baan taagannahay qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam ال- الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم الباب كبان تاغنهي نفتي بان سوق أدني الله بان ربنا إنا قصة لنه نفتا وإن نغطى نف ظاهرة فقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay alla mu'miniinta wuxuu ka iibsaday naftoodii iyo maalkoodii buu ku iibsaday bianna lahum aljanna aljannatu maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar
إلى نيل الشهادة يطمح shuhadada uu allah ku doortay dagaaladii barakaysnaa ee yeed iyo caato waxaa ka mid ah yuusuf mucallim ibraahim
وطلبا في قتال الكافرون xasan muxamed mucallim aadam عن حياض الدين دفعا وطلبا yaxye cusmaan ibraahim كافرون رجال في سبيل الله جاد farxaan cabdulkhaaliq xuseyn بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرر iyo maslama almuhaajir oo ahaa halyeygii fuliyey camaliyadda istishaadiga
wananabluwannakum hata naalama almujahidina minkum wasabirin allah anasema nitawajaribu mpaka nijue mujahidini katika kwenu na nijue wale wanasubiri yani jamaa. kwa hivyo jamaa yani tushikamaneni na hii saa na kusiria walaalayaal waxaan idiin dardaarmayaa inaad laasimtaan fagaarayaasha jihaadka waxyaabaha nagu garabgelaya inaan furumaha dagaalka ku sugnaanno waxaa ka mid ah tala saarashada allaah waa inaan dhammaan arrimaheenna u tala saarannaa allah casa wajal waxaan idinkaga digayaa inay idinkadiso cududda iyo tirada ciidanka aan haysanno taasi waxba nooma tarayso haddii uu allah garabkeenna ka baxo waa inaan hagaajinnaa oo qurxinnaa xidhiirka aan la leennahay allaah oo cusboonaysiinnaa niyaddeenna iyo quluubteenna haddii aan allaah tala saaranno oo aan u degdegno acmaasha wanaagsan allaah guul ayuu ina siinayaa waana liibaanaynaa adduun iyo aakhiro waxaan allaah weyddiisanayaa inuu idiin fududeeyo qaadashada awaamiirta allaah iyo inaad addeecdaan umarada waxaana idinkula dardaarmayaa samciga iyo daacada iyaga ayaa ah waddada guusha allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi atiu llah watiu rasula ulilamri minkum au maamiri au hata kama ni amiri majumua wewe umekiwa lazima umtii yani juu amri imetoka toyo saija waxaad ku dadaashaan daacada umaradiinna haddii uu yahay amiirka ugu sarreeya ilaa amiirka majmuucada waxaan idiin dardaarmayaa inaad noqotaan kuwa ku tilmaaman akhlaaqda wanaagsan iyo qudwo iyo kudayashana u ah muslimiinta waxaan sidoo kale idinku boorinayaa in xilliyada aad joogtaan goobaha ribaadka aad ku dadaashaan barashada cilmiga sharciga ogaadana diinkan wuxuu ku taagan yahay kitaabka wax hanuuniya iyo seef u gargaarta ku dadaala barashada cilmiga sharciga akhlaaq wanaagga iyo sabra oo sugnaada marka aad la kulantaan cadowga allaah allahna tala saarta arrimahaas ayaad guusha ku helaysaan insha allah على أسد الجهاد الصادق guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت